laawiyintii cutubka afar iyo tobnaad markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi kanu waa inuu ahaadaa sharciga ku saabsan qofkii baras qaba maalinta la daahirinayo waa in isaga wadaadka loo keenaa oo wadaadku waa inuu xerada dibadda uga baxaa oo waa inuu qofkaa fiiriyaa oo bal eeg cudurkii barasku hadduu ka bogsaday qofkii baraska qabay markaas wadaadku waa inuu amraa in kan la daahirinaya aawadiis loo keeno laba shin bilood oo nool nool oo daahira iyo qori kadara iyo wax casaana iyo geed xusub la yidhaahdo oo wadaadku waa inuu amraa in shimbiraha middood lagu dhex gowraco weel dhooba ah oo biyo socda korkooda ah oo shimbirta nool iyo qoriga kadarkaa iyo waxa casaankaa iyo geedka husabka ahba waa inuu soo qaadaa oo iyaga iyo shimbirta noolba waa inuu dhex geliyaa dhiigga shimbirtii biyaha socda lagu kor gowracay oo wadaadkuna kan baraska laga daahirinayo toddoba jeer waa inuu dhiigga ku saydhaa oo waa inuu yidhaahdaa kan waa daahir oo shimbirta noolna berin bannaan ha ku sii daayo oo kan la daahirinayaana waa inuu dharkiisa maydhaa oo timihiisa oo dhanna iska xiidhaa oo isna biyo ku maydhaa kolkaasuu daahir noqon doonaaye oo markaas dabadeedna waa inuu xerada soo galaa laakiinse intii toddoba maalmooda waa inuu teendhadiisa dibaddeeda ku hoydaa oo maalinta toddobaad waa inuu timaha ka wada xiidhaa madaxa iyo gadhka iyo sunniyahaba xataa timihiisa oo dhan waa inuu iska wada xiidhaa oo waa inuu dharkiisana maydhaa jidhkiisana biyo ku maydhaa kolkaasuu daahir noqon doonaaye oo maalinta siddeedaadna isagu waa inuu keenaa laba wan oo yaryar oo aan innaba in lahayn iyo nayl gujida oo aan in lahayn iyo eefaah toban meelood loo dhigay saddexdiis meelood oo bura oo saliid lagu daray kaasoo ah qurbaan haruudh iyo qiyaas log la yidhaahdo oo saliida oo wadaadka isagaa daahirinaya waa inuu kan la daahirinayo iyo alaabtiisa keenaa rabbiga hortiisa meel iridda teendhada shirka agteeda oo wadaadku waa inuu soo qaadaa waranka midkood oo waa inuu u bixiyaa qurbaan xadgudub aawadiis oo weliba waa inuu logga saliiddaa qaadaa oo uu iyaga rabbiga hortiisa ugu ruxruxaa qurbaan la ruxruxo oo wanka waa inuu ku gowracaa meesha lagu gowraco qurbaanka dembiga iyo qurbaanka la gubo oo ku dhex taal meesha quduuska waayo sida qurbaanka dembigu uu kii wadaadka u yahay ayaa qurbaanka xadgudubkuna kiisii u yahay waa kan ugu quduusan oo wadaadku waa inuu qaadaa dhiigga qurbaanka xadgudubka qaarkiis oo waa inuu dhiigga taabsiiyaa kan la daahirinayo caaradiisa dhegtiisa midig iyo suulka gacantiisa midig iyo suulka cagtiisa midigba oo wadaadku waa inuu qaadaa loggii saliidda ahaa qaarkiis oo waa inuu calaacasha gacantiisa bidix ku shubaa oo wadaadku waa inuu fartiisa midig daraa saliidda ku jirta calaacashiisa bidix oo waa inuu toddoba jeer saliidda fartiisa kula saydhaa rabbiga hortiisa oo saliidda inteeda kale oo gacantiisa ku hadhayna waa in wadaadku taabsiiyaa kan la daahirinayo caarada dhegtiisa midig iyo suulka gacantiisa midig iyo suulka cagtiisa midig oo ha ka kormariyo dhiigga qurbaanka xadgudubka oo saliidda inteeda kale oo ku jirta wadaadka calaacashiisana waa inuu taabsiiyaa kan la daahirinayo madaxiisa oo wadaadku waa inuu isaga rabbiga hortiisa kafaara guud ugu sameeyaa oo wadaadku waa inuu bixiyaa qurbaanka dembiga oo waa inuu nijaasnimadiisa daraaddeed kan la daahirinayo aawadiis kafaara guud u sameeyaa oo dabadeedna waa inuu gowracaa neefkii ahaa qurbaanka la gubo oo wadaadku waa inuu meesha allabariga ku dul bixiyaa qurbaanka la gubo iyo qurbaanka hadhuudhka oo wadaadku waa inuu isaga kafaara guud u sameeyaa oo isna daahir buu ahaan doonaa laakiinse isagu hadduu miskiin yahay oo uusan intaas oo dhanba wada heli karin markaas waa inuu keenaa wan yar oo qurbaankii xadgudubka aawadiis loo rorroco si uu kafaara guud ugu sameeyo iyo eefaah toban meelood loo dhigay meeshiis oo bura oo saliid lagu daray oo qurbaan hadhuudha loo bixiyo iyo log saliida iyo laba quuley ama laba xamaam oo yaryar kuwaas oo ah wax uu heli karo oo middood waa inay ahaato qurbaan dembi midda kalena qurbaan la gubo oo waa inuu maalinta siddeedaad daahirintiisa aawadeed wadaadka ugu keenaa iridda teendhada shirka agteeda oo rabbiga hortiisa oo wadaadku markaas waa inuu soo qaadaa wanka qurbaanka ah xadgudubka iyo logga saliidda ah oo wadaadku waa inuu iyaga rabbiga hortiisa ugu ruxruxaa qurbaan la ruxo oo waa inuu gowracaa wanka qurbaanka xadgudubka oo wadaadku waa inuu dhiigga qurbaanka xadgudubka qaarkiis soo qaadaa oo taabsiiya kan la daahirinayo caaradda dhegtiisa midig iyo suulka gacantiisa midig iyo suulka cagtiisa midigba oo waa in wadaadku saliidda ku shubaa calaacasha gacantiisa bidix oo waa inuu saliidda calaacashiisa bidix ku jirta qaarkeed toddoba jeer fartiisa midig kula saydhaa rabbiga hortiisa oo waa in wadaadku saliidda calaacashiisa ku jirta qaarkeed taabsiiyaa kan la daahirinayo caaradda dhegtiisa midig iyo suulka gacantiisa midig iyo suulka cagtiisa midig oo ha ka kor mariyo meeshii uu ku yiil dhiiggii qurbaanka xadgudubku oo saliidda wadaadka gacantiisa ku jirta inteeda kalena waa inuu mariyaa kan la daahirinayo madaxiisa si uu isaga kafaara gud ugu sameeyo rabbiga hortiisa oo markaas waa inuu bixiyaa mid ka mid a qooleeyaha ama xamaamka yaryar kuwaas oo ah wax uu heli karo oo xataa waxaas uu heli karo middood ha u bixiyo qurbaan dembi midda kalena qurbaan la gubo oo qurbaankii hadhuurka la socda oo wadaadku waa inuu kalna daahirinayo kafaara guud ugu sameeyaa rabbiga hortiisa kaasu waa sharciga ku saabsan qofkii cudurka baraskaa qaba oo aan awoodin inuu keeno wixii daahirintiisa waajibka ku ahaa markaasaa rabbigu la hadlay muuse iyo haaruun oo wuxuu ku yidhi idinku markaad gashaan dalka reer kancaan haddaan cudurka baraska ku rido guri ku yaal dalka hantidiinna markaas qofka guriga lahu waa inuu wadaadka ku yidhaahdaa oo u sheegaa isagoo leh waxay ila tahay in cuduru guriga ku jiro oo wadaadku waa inuu amraa in guriga mid madran laga dhigo intaan wadaadku soo gelin markuu cudurka fiirinayo si aan waxa guriga ku jira oo dhan nijaas looga dhigin oo dabadeedna wadaadku waa inuu galaa si uu guriga u fiiriyo oo waa inuu cudurka fiiriyaa oo baleeg cudurku hadduu ku yaal guriga derbiyadiisa oo ay leeyihiin meelo gudgudan oo ah cagaar iyo guduud iyo haddii muuqashadiisu ay derbiga sare hoos u sii dhaafsiisan tahay markaas waa in wadaadku gurigaas ka baxo oo albaabka istaagaa oo waa inuu gurigaas intii toddoba maalmooda xidhaa oo haddana maalinta toddobaad waa in wadaadku soo noqdaa oo fiiriyaa oo baleeg haddii cudurku ku sii faafay guriga derbiyadiisa markaas wadaadku waa inuu amraa in guriga laga bixiyo dhagaxyada cudurka qaba oo lagu xooraa meel nijaasa oo magaalada dibaddeeda oo markaas waa inuu ka dhigaa in guriga gudihiisa oo dhan la wada xoqo oo malaasta guriga laga xoqayna waa in lagu soo daadiyaa meel nijaasa oo magaalada dibaddeeda ah oo waa in dhagaxyo kale la soo qaadaa oo la geliyaa meeshii ay dhagaxyadaas laga bixiyey oo malaas kale waa inuu keenaa oo guriga ku malaasaa oo haddii cudurku mar kale guriga ku soo noqdo oo uu ka soo dhex baxo markii dhagaxyada laga bixiyey oo guriga oo dhan la xoqay oo la malaasay dabadeed markaas wadaadku waa inuu soo galaa oo fiiriyaa oo baleeg cudurku hadduu guriga ku faafay waa baras waxagta oo guriga ku jira oo markaas gurigu waa nijaasaysan yahay oo isagu waa inuu guriga dumiyaa kulli dhagxantiisa iyo alwaaxyadiisa iyo malaastiisa oo dhanba oo waa inuu magaalada dibaddeeda u bixiyaa oo meel nijaasa ku daadiyaa oo weliba gurigu intuu xidhan yahay oo dhan ku alla kii galaaba nijaas buu ahaan doonaa tan iyo fiidkii oo qofkii guriga seexdaaba waa inuu dharkiisa maydhaa oo kii guriga wax ka cunaana waa inuu dharkiisa maydhaa oo haddii wadaadku guriga soo galo oo uu fiiriyo oo u arko inaan cudurkii guriga ku dhex faafin markii guriga la malaasay dabadeed markaas wadaadku waa inuu yidhaahdaa gurigu waa daahir maxaa yeelay cudurkii wuu ka bogsaday oo isna si uu guriga u daahiriyo aawadeed waa inuu qaadaa laba shimbirood iyo qori kedara iyo wax casaana iyo geed husub la yidhaahdo oo shimbiraha middood waa inuu ku dhex gowracaa meel dhooba ah oo biyo socda korkooda oo isagu markaas waa inuu soo qaadaa qoriga kadarka iyo geedka husubka iyo wax casaanka iyo shimbirta nool oo iyaga waa inuu dhex gelayaa dhiigga shimbirtii la gowracay iyo biyaha socdaba oo markaas waa inuu toddoba jeer guriga ku saydhsaydhaa oo waa inuu guriga ku daahiriyaa dhiigga shimbirta iyo biyaha socda iyo shimbirta nool iyo qoriga kadarka iyo geedka husubka ah iyo waxa casaanka laakiinse waa inuu shimbirta nool ku sii daayaa berrin bannaan oo magaalada dibaddeeda oo sidaas waa inuu guriga kafaara gud ugu sameeyaa oo markaasuu daahir ahaan doonaa kanu waa sharciga ku saabsan cayn kasta oo ah cudurka baraska waana cambaarta iyo weliba baraska dharka gala iyo kan guriga galaba iyo baraska iyo qolofta iyo barta dhalaalaysa kanu waa sharciga baraska ku saabsan oo idinkala baraya markay wax nishaasa yihiin iyo markay daahir yihiin